bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal haka dhowaada warka hamignimo ee warsan qodobada siinkahayna warkaana hamignimyamayba ku mid ee maamulka cusub ee degmada baydhabo oo kuwarbiyi walqabadsho guddoomiyaha buur hakaba oo ku hadali lacag la sheegi intii la dhunsaday madaweynaha dalka soomaaliya oo qaabili xubno ku tirsan iyadii linxilsaari gurmud ka fatahaado weerar sababi dhimasho iyo dhaawaco ku dhihi galgaduud madaweyne ku-xigeenka jubbaland oo ceelwax kala kulmi saraakiil ciidan al-shabaab oo la wareegi deegaano ku tirsan gobolka sanaag hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo sheegay intii obso qoban madaweynaha dalka jubbaland axmed madoobe oo dignin hanjeediya xubno ku mid ee maamulshe duqa magaalada muqdisho xarigka jari dhismo jid muhiim haay akhbaaraadka banaanka warkaana hamiignimo dhugunsidayaal siinkahayna namayba inkuwa weyn dad muslimiin oo la weeraray baawuryo saaranaayeen madaweynagii hore ee dalka maraykanka oo dignin indiri dimuqraadiyiinta isbedel doonka ah
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
xamiin axaad eba isingnaha galahayta taariikhdaniyo ka eedanta tumiyo toddobada bilo tumiyo koowaad lamada kun tumiyo sagaalka haanasayna may bahaayana qodobadii warkaan haddana ha ka dhawaada u sugiyo fidsan bilawnay maamulka cusub ee degmada baydhabo oo ku warbiyi walqabadsho warbixin arrintaas la xiriirta yamayba inta ninka haytee shugure ismaaciil yuusuf bare maxamed gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda degmada baydhabo oo booqasho ka koo idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo ku warbiyi muddadii kooban ay tahe halka bil walyaaboon qabsoomee maamulshaya walqobadka maamulshaya ka sheegay intii ku mid haayeen kulamo ishilqaan oo dhalinyaro maamulka horkahaaye intii ku qayb qaadeen gurmadlan sameeyay dadkii walyeelada ku kadeeri daadadkii ku dhaladi roobabkii ka qubadi deegaanada koonfur galbeeda intii iyadoo ku shaqeeyeen gudo magaalada iyo kula hadaleen wada shaqaynta maamulkii hay-ado sidii ummado cadaalad banka ka shaqeeyi lahaayeen runtii xilkuun qayb waa madiun la wareegna way haytay hal bil kahor la xisaabo muddo oo soddon iyo saddex bil kahor ayaa nominationka ayaa bahay gudoomiye ku-xigeenada dhan iyo gudoomiyaha iyo xogeeyaha guud ee dowladda hoose intay xilka muddada kooban oo una roogni waa muddo afar city man waaye four weeks waaye walaa anka badan ooyo nin qobsame way kumid haytay inay yacni walaa anka muhiimsan way haytay inay horta yacni at least ku qayb qaadano wala eraw community interaction isdhexgalka bulshada oo muhiim haytay maamulkii horlaanjare walbadanaasu suubiyey walbadanaa suubiy laakiin unaweb waa maamulka mudda sida ogta muxudiin dadku meela sheenayan dadka kale ku qaadayan haddana meel kala jeeyayan marka maamulkii hore sida mahadsanyin wayba una intii hadda roogna muddada kooban wayba walaanka muhiimsan hoobaha ku kooba wayba community interactionkaas una suubin isdhexgalka bulshada ee ku muhiimsanta inay yacni dadka naftirshoo ka dhiirigelin inay micnaha iskaa wax u qabso wal noocaas yani programkaa suubino oo dadka yani intii iska taladaan intii dad kale ka talada lahaayeen muhiimo si isin aragteen wayba gurmad oo way jaray bardaalin suubiyay dadka dhalinyaradataa un iidan dhiirigelinay intii contribution suubiyeen oo intaasoo kun oo dollar yani si degdeg laka jeeyay oo wal hay-adna liin codsilinka darnee dadka naftasho iska taladeen arrintaas oo kale iidaa maamulkan dhiirigeliy taasoo kaleent way ka tusaasee yani inay dadka iska talada koro way kala suubinaya iska talada anagoo ka dhex jara suuqa weyn suuqa baydhabo yaa haddii aad ogta qaybta masaajidka iyo qaybta kale bacadlaha inta indhexeeta dhiiqa badan ayaa le dhiiqadaas wayba suubinay yani wacyigelin basa suubinay una inay yani dadka dhiiqadu isku qaadaan baabuurta anjeyne degmada shidaalka inkashubaasi ilaa lixdan iyo toddoba kaarika oo dhiiqa ayaa meel lagu qaaday suuqa inan waa laska banaay dadkii lankii masaajidka awal yani dadka masaajidka ta gohi dhiiqadaas dadka isku qaadeen walaa una unsuubin way bahaytay una in una coordinate gareyn coordination unsuubin taasna walaa una ku guulaysana kumid eta taasna cashar waxaan ku bahaya inay dadka iska talada koro walaa kaloo horta nin suurtagali yaa ka dhex jaray way kaloo nin suurtagali inay hay-adaha ku shaqeeyaa degmada baydhabo international national iyo local partnerska intaba intii coordination un suubino un weerna waliyo qobod lahayn bulshada ha bandhigaan ha bandhigaan web waa hadda ku dibna inay maamulka ciidan la shaqeeyaan horlaan hay-adaha inta badan maamulka ma la shaqeeya jarna walaa weeraa la shaqeeya jari laakiin inta badan waan sheegnay boqolkiiba boqol inay hadda kudib wali yani ummaduun linka talagalay yani walaa wala la dhumada mee wal ummaduun linka talagalay waa inay ummadda sidii cadaalad ah oo la faday lindeersiye yani labaatan iyo sideed sano yaa wadanka weli ka waday gargaara laka wada dareema karto weli baahidii ma dhamaadahayd intay walku qaldan yihiin beesi yani baahayta resultigii web waa dadkii hay-aduhu internationalkii caajiseen dadkii donorska caajiseen laakiin weba muhiim ahaa dhibka meelo ku jira inay la ogaado marka walaa unu isku dayahayn web waa maamul ahaan inay yani dadka gargaarkii linka talagalay weldeersiyahaye servicekii la fadaayay quality layaa taas naftashay ka dadaalaan idanka dadaalaan waana dareemi doona inay challenge badan noqdo doonto gudoomiye ku-xigeenka maamulkii maaliyadda degmada baydhabo yuusuf bara kusoo ku hadalay walqubadse ayaa hadal qaaday burburka ku muuqada jidadka halbowlagan ee magaalada baydhaba waa buundooyin way jaree hadda for example baydhabo example hoban qaadana dhowr buund oo la dhisi kun sagaal boqol afartan meeyadii la dhisi oo muddo hadda sideetan sano toddobaatan sano kurooga yaa weli sidoo inteegan buundo oo hal sana ka hor la daaca tiri oo baydhabo ka taalana weyba hadda hadunti dareema korta kuwaalid xumada meelo yaalla inay dadkii deegaanka naftasho weybad ka tusaasay inay dad badan oo wadaniyin ahaan ayaa ka jiraan inkastoo dad fayla ka jiraan lakin haddana dadka inta badan yani interest madiioo helaanba intii yani walaa walyar meelama madoobeeyaan kadibna weyba walaagi yani bulshada ka naqdaasa lanko hadda oo oo deegaankunba yani deegaan ahaan dhalashaan soomaali kale e yaa geeka magaashii inta laka xusaay buundo abshirka hayallee dadkoo kaloo riyoon web waa dareemahayd waliyo dhiseen iyo haddana khariban jidadka muxudiinka ada aragti jidad badan oo la dayactiri beedhab laga dayactiri muddo inta muddo kooban oo weli saddex sano gudaantiyo eh la dayactiri yaa haddana webba ku burbureen yani horlaan bafay lahaayeen xilligii hore intii la dayactirna bafay lahaayeen hadda web aragaaytay gudkii madii horlaantay la qoday oo in la buuyilinka talagalay yaa hadda laka dhex dhihaayay caalami hortii madii ada maraas hal sac camala yaa meelaas ka jaraas dadka baabuurta iska dhowmahay dhina kaleed cabdiqaadir cali xasan gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada degmada baydhabo ee gobolka baay yaa usuuna ku hadalay xaalada dadka barakacayaalka ee kanool duleedyada magaalada baydhabo usoona eedeen anjeediya hay-ado samafalka antioo sameeyaan musuq maasuq dhowaanna usa sheegay intii arrimowaas wal ku bedeli doonaan waana ka dadaali doonaan sidii qoysaskan bogtaalada ee deegaanadii reedlanka ka nagan lahaaya dhanka oo barakacayaalka sidii la fadaayay ideeg imamahaysadan waliba halan omeragaasehen afarsan ku dhawaad manaha kaman waanada furan oo hal maalagna walan hel maynao qorshaysana anti manaha arintaas walku bedelna waanan surugna waan wala ku bedeli doon hoob ilaahay karaala naqada dadka bergi hataa may fadaayana anti oo beeraj oo fardaan oo dibnagnaga miinoo qaar hata manaa lanku naqa koro oo baydhow dhaxdiye mas-eeridie waliba sida awdiin oo kaleed sida goofgaduud oo kaleed dunina oo kale dadyo manaha anti beero juna fardan wala jana miilinka jii kor hata awlan bandi yo han banaa miilo juu manaha likmili wal miilo ka jari way laakiin baraka yaalki ho baraka am ku sii dorana heedooyinka qaar kumada oo sii baraka yahay heer oo ma jirta hata usbuugan dhaxdiis la oo ma hiriyeen oo maamulka hiray gaar ahaan tan qobaday oo manaha heed walba maqaayo wadada oo kaamilita bas ku ururiyo heedii bala hay dirtu soo leeyay oo barbaqaande taasna ma keenay maamulka iyo heedooyinka wada shaqeeya muqwada heeda wala sheenas wala sheenta meel raayo wadadaayaan madilo ku reebo trigger oo hataa manaha oo dhan madina fiiri shan heed oo kale anti maamulka una manaha naxana maqaawi isla wada jaan qaadni oo jow degan uma tolka geesiyaan shan heed muqbadan laakiin ku ku ahaan kale maybe waa haddii adan weerta oo ada xafiiskan kuweerta mekeleyna degmada koyman amaninga kay dambeyti dad oo waliba ahaa hataa erokor waaye samafeelayaal ma ee sarqabyaalo baa hataa erokor maamulka cusub ee degmada baydhabo iyo lakooyi dardarwiinga oka eedan walku qobadowka arrimo aasaasin ah bulshada kanool degmada baydhabo ee xarunta gobolka baaya eedi eedan mahadsanta shukri ismaaciil dhinaca kale gudoomiyaha degmada buurhakaba yamay bawse ku hadalay lacag la sheegay inti la dhunsaday warbixin warkaas la xiriirna mayba inta haninka diyaariyay wariyaagana cabdulaahi gudoomiyaha degmada buurhakaba ee gobolka baay cabdi maxamed axmed oo waraysi siiyey idaacadda warsan iyo ku hadalay deeq lacageed oo la sheegay in la hadeersiiyey degmada taasi oo lanka gurmudaayii bulshada ka nool meelasay oo saameyn ka waaldaday daadadkii ku dhaladay roobabkii ka qubadaayay degmada lacagtaas walba maka jiraan anasada meel adroodegeerkii iyaankeygi degmadiina ani mas-uulka ah dowladiina maamul goboleedka iyo xir dowlad goboleedka dhaata caasimada laadin walmildiga dariiqadayn leen kastaa mandwalmudaamartiina marin walli sheega waa nida degdanka dheegi oo odyaala lahan dhiidi shankuwa laha dhiidi shanku muddo laha dhiidi umuga laha dhiidi walkoraa laawalaasi laakin odyaalkiis shanti kullaha dhiibintiin koyana wayareen lankaas oo noocaas ee hiblibil arow iyo shan kun doolara miixigaa dhiki shantaasaha sii dhiibi waana way araasana midi dadkeen dhiibidan tununku ahani deerni araasanana lay gudoomi koran odayaal dayngayn koyan odayaal odib gordaas oo deegan kuula kagaleen oo aan oo dhakasa marka godoomiye godoomiye godoomiye wala siin dhiibaya maydinari shantunku yaa burakab asin deerti besadana tumungahayti shanna ani hareeri wal iskoole ka suugeena ila shan tumarki kilgidana tumungahana deerti ahaasan kugaawalay saweelaniya yareereen walan ogunme walanahi weereynme ee kugaawari meeli arrintii iyo saasata haddana way dheegay beesadii wal iskagale haddana waynay gudoomiye cabdi maxamed iyo isku dheeraye deeq lacgeed oo deerasa toban kun oo doolar in degmada la hadeersiiyey gudoomigiiya sidoo kale sheegay iniyo anjarna lacag lanka tala galay bulshada oo diba maamulka nagsaday
madi kun shilin anka yar kun shilin anka yar beesa madi lankibaaaysan lankuasadagaysan lankimutaysan laysiyaanamay lang nagaawni miihi lang no aasani miihi walaa madka kaldaadada meelika jiran soomaalida dhanba dareemas walbina mas-uuliyiin roogan walwalbi roogan marka kaldaadka meelika jira walsisdaba mari sababteedanagmaan kun shilin anka yar holan deegan iiba soomaali hadeen meelisan fal hadeen deeganka dadkeedanagdan no kasanagdan sidaay kiibinay dadkan deertee dhinaga kale gudoomiyaga degmada buurhakab ayaa ku hadalay qorshe joka eedan walanqabadowka shacabka ka nool degmada
agalka liska toosimaa madi haweeradata hogii ano sahanka hogii ano walaagii ano wal liska toosimaa wal sitosisayka jirin wal gobashan waa bankoyni bareed insha allah waa balarna wali karaankan in harbiyaan hankii dibida nagadan dhinaca dawlad ha nagadan iisan falayn wali karaankan na harbiyaan walna qobadaan oo balar laakiin wal gobashadan ilaahay madi ogolaada wal kusumaayaan laakiin harbidha ka jiran qorshihii degsan badan ajira laakiin haddan timkin sheego madi aan qorshaha wal bilaw tan waaba bilawday tan kasii dimeetila yargor maya tahan yaana dib walan karo madaylan walba ma bilawlaba eedi eedan mahadsan ya cabdulaahi dadkii ha ku barakayay magaalada beledweyne oo bilaabay intiiyo reedhankanagada minibteediyo faahfaahinta barkuunna mayba beledweynahan inku diray bashiir cabdulaahi cismaan qoysaskii ka barakacay fatahaadii dhawaan ku dhafatay magaalada beledweyne ayaa bilaabay inay dib u soo laabtaan kadib markii ay magaalada ka baxeen biyihii dadka ay ka barakaceen laakiin marka laga soo tago khasaaraha ay geysteen biyaha dhinaca kale waxaa jira saameyn adag oo ay ku yeesheen qaab nololeedkii guud ee bulshada iyo burbur hantiyadeed oo soo gaaray qaar ka mid a qoysaskii ku dhaqnaa magaalada oo ay fatahaadu la tagtay guryihii ay ku nuuraayeen dadka qaar ayaa hadda bilaabay inay dib usoo guri noqdaan waxaan ka qaxnay fatahaada uu sameeyey webiga shabeelle waxaana in badan ku sugnayn meesha lagu magacaabo ekis garoonkii hore ee diyaaradaha waxaana halkaasi kala kulannay ganeeco fara badan cudurro malaariya ay ka mid tahay shubanbiyoodka oo carruurtii inooga dhacay waxaan in badan halkaasi ku sugnayn muddo bil iyo bar ah waxaan rafaad iyo in badan kala kulannay halkii aan ku qaxnay waxaa jirto sidoo kale in aan magoordhow soo laabanay oo aan ku soo guri noqonnay halkii aan ka qaxnay xaafadda hulwadaad waxaan ka mid ahay dadka u barakacay deegaanka ceel jaalle ee duleedka magaalada beledweyne muddo isbuucya halkaas aan deganayn kadib alxamdulilaah maanta ayaan dib ugu soo laabanay magaalada alxamdulilah inkastoo magaalada biyuhu dhibaato badan ay u geysteen dhinaca kale waxay wajahayaan xaalad adag oo caafimaad kadib markii ay ka dilaacday kaneeco ka dhalatay biyaha wasaqda ay fatahaadu reebtay sidoo kale waxaa dib u furmay goobaha goobaha waxbarashada magaalada beledweyne qaarkood maanta waxaa dib loo furay goobihii waxbarashada xaaladu si tartiib tartiib ayay noloshu dib ugu soo noqonaysaa magaalada
jaamacaddu shan iyo labaatan maalmood waxay ku jirtay hakad waxbarashadii liannahu jaamacadda gurigii aan dib loo dayactiray ardayda in dib loo soo celiya wakhti badan ay qaadatay qayb ka mid a ardayda ay bilaashan soo xaadiraan qaybna weli ay maqan yihiin intaas waa intii oo macluumaadka ku saabsanay wixii annagana gaaray jaamac baraasmahan maanta jaamacaddaan dib u fur lix tobanka bisha qorshuhu wuxuu yahay saddex iyo labaatanka bishan in imtixaanka jaamacadda oo awl qorshihiisa u hay in sagaalka nofembar la qaado dibdhacaas awgeed la saameeyey qorshuhu wuxuu yahay saddex iyo labaatanka nofembar jaamacadda imtixaankeeda in dib loo qaado waxaan rabnaa in bulshada soomaaliyeed aan la wadaagna in dhibaatada mar walba soo laabato in xal laga gaaro xalka ugu habboon ee laga gaari karo wuxuu yahay in bulshada iskaalmaysaan in bulshada ay sameeyaan caawin in bulshada ay sameeyaan in biyaha loo sameeyo biyo xireen ama loo sameeyo waadiyaal kale oo biyaha lagu leexin karo xalka ugu habboon ee la samayn karo looga hortegi karo fatahaadda waxaa waaye in dadku ay kulmaan biyo xireen la sameeyo waxaa jira digniino caafimaad oo loo jeedinayo bulshada reer beledweyne iyo cudurro ka dilaaci kara magaalada sida malaariyada iyo shuubiyood oo gaar ahaan halis ku ah carruurta iyaga u nugul cudurradan dadka ugu badan ayaa weli ku sii harsan deegaanada loo barakacay ayaga oo rajo ka qaba kaalmo ay ka helaan dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka iyo in laga caawiyo sidii ay mar kale dib ay ugu soo laaban lahaayeen noloshii ka burburtay oo ay ugu sii daran yihiin burbur ku dhacay guryihii ay ku noolaayeen oo qoysaska qaarkood aysan awood u lahayn in ay dib u dhistaan dadkii ay fatahaadu saamaysay ayaa u baahan hoy iyo biyo nadiif ah cunto iyo gargaar caafimaad waxaana baaq ay u direen dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka ka shaqeeya soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xarunta madaxtooyada kala kulami xubno matalaayo isxilqaamayaalka howlo gurmadka fatahaado oo qaar ka mid ah ku kooyan gobolada dalka iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee kenya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xarunta madaxtooyada kala kulami xubno matalaayo isxilqaamayaalka howlo gurmadka fatahaado oo qaar ku mid a ku dareeran gobolada dalka iyo jaaliyadda soomaalida ee dalka kenya madaxweynaha ayaa warbixin ka saabsan dadaalada gurmadka ee shacabka soomaaliyeed anfidiyan walaalnyoosheeg dhibaateeyan fatahaado iyo mayba isu ku dhugunsaday xubnoogan waanan iska jareen culimaauddiin ganacsato iyo dhallinyaro soomaaliyeed sheekh maxamed cabdi umal waana hogaamiyaha xubno guddiga jaaliyadda soomaalida ee dalka kenya ee abaabulka howlo gurmadka fatahaadaya madaxweynaha inkamahadnagi mudnaanta usasii la kulansho maybana use labadaagay ku talagalka jaaliyadda iyo ganacsatada soomaaliyeed ee dalka kenya ay unku qayb qaadayeen gurmadka dhinisho xubno heer dowlad goboleed oo ku dareeray isxilqaamayaalka howlo gurmadka puntland oo kulankun hadalaha ku jeediyey yaha bandhigki dareensha walaaltinimo iyo iyo midka taakuleen ee bulshada deegaanada puntland iyo umuujiyan walaalnyoosho dhibaateeyan fatahaado guddiga gurmadka qaran ee fatahaado iyo labadaageen guddiyada isxilqaameen waana warbixin ka saabsan dadaalada dowladii unhorseeti waana laka wajahahaya musiibo badan xaalada dadka deegaanka iyo qorshayaal heer qaran oo xal waara linkusuubiya arrimoogun fatahaado webiyada faahfaahimo dheeraadna maybayo hakubahahayana weerar sababay dhimasho iyo dhaawac waana ku dhiyi deegaanka balihood oo ka yaala duleedka degmada gurceel ee gobolka galgaduud weerar kun iyo kooyo gureed markii maleeshiyii hubaysan iyo rasaas ka furan dhalinyaro hal meel wada roogtay maybana rasaastaasay ka amuuday halnan meelo koo kale use ka dhaawacmay maleeshiyada rasaasaytay dadkun shacabka ahaa ayaa la sheegay intay goobtay in isku basadeen yeedood wararka iyo sheegaha inta dilkun use la xiriira aanooyin dhinaga qabiilka ah maamulka degmada balihowd iyo kan galgaduud weli muku hadalna weerarkan qofka laka dili koo kalena laka dhaawacay maybana wararka inka dambeeyay hiraabtun hanudeeraay deegaanka iyo sheegayana intiyo ku teeginta xiisad ku dhalatay weerarkaas deegaanka balihood waana kayaala duleedka degmada gurceel iyo tumiyo sagaalkii biliijun ee sanadkii labada kun tumiyo sagaalkii mayba ku dhiyay dilinjaysadii sadde ruux meelaase waana lala xiriiriyay dhiniga aanooyinka qabiilka ee waana inka dambeey xalna laku deeri madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland iyo maalmooguun safaro shalduwan use ka maraaya degmooyin ku tirsan gobolka gado iyo geega mayba use kulan la qaaday saraakiila ciidamada daraawiishta iyo han amison waana roogaan degmada ceelwaaq ee gobolka gado kulunkan oo qaybiyo ku haayeen qaybo shalduwan bulshada ceelwaaq iyo mayba kulankan linku hadalay sidii lin xoojii lahaay midnimada iyo xasiloonida dadka jubbaland gaar ahaan gobolka gado madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamed sayid aadan ya sheegay inta saraakiila ciidamada iyo bulshada linkubaahanya intayo kuwada shaqeeyaan sugidda amniga saasoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland ya la filay inta use kulamo shalduwan la qaada maamulka degmada iyo odayaalka deegaanka degmooyin ku tirsan gobolka gado wararka lukuhelaha ee gobolka sanaag waliba yoo sheegahayana xubno ku tirsan al-shabaab inta hiraabtanyo la wareegin deegaano ka tirsan gobolkaas al-shabaab iyo mayba la sheegay intayoo la wareegin deegaanka gacan marood waana hooseedo degmada yuub ee gobolka sanaag meelo horeya in roogeen maleeshiyaad deegaanka waana is abaabuleen xubno ku tirsan al-shabaab yo la wareegi deegaanka gacan maroodi yo mayba la sheegay intayoo hanku baheen buuraleyda almadow ee gobolkaas sanaag islamarkaana iyo galeen gudo magaalada wararka iyo mayba intaasay ka darahayana inta xubno ku tirsan al-shabaab saasoo kale ka dhawaadan degmada yub isla gobolka sanaag islamarkaana dadka deegaanka iyo cabsi hawajahdi meelo saasoo kale iyo roogaan ciidamo ku tirsan somalilan weli mayba dhugunsado haytana warkahamignimo ee idaacadda warsan siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waana ee hogaamiyaha xisbiga wadajir ya sheegay inti wakhtigun uuse cobso ku qaban intiyo dalka soomaaliya ku dhiida doorasho lindhanya mayba use sheegay inti walwalka use ku kooy inta wakhti yar dowladii inharsanta madaxdiye taasoo yo imuuqata inta qorshiya madaxda dowladii indejiyan doorashada hadareerta use oo la hadalaayo warbaahinta yo mayba use sheegay inta madaxda dowladda soomaaliya qorshoosha use iyo inta iyo suubiyan muddo kororsi taasina yeesheenta intii walwal iniga doorashada ayuu qaadan inka dambeyntii mayba use inka baaqay madaxda dowladda federaalka intiyo roojiyan dagaalka siyaaseed waaniyo ka haayaan siyaasiyiinta siyaasiyiinta ku aragta duwan iyo maamul goboleedyada waana kula dhexeeya talada dalka waana liinbaahanya madaxda dowladda iyo siyaasiyiinta iyo xildhibaanada lamada aqal intiyo kuwada taladaan qaabkiiyo indhiilhayti doorashada hadalkan siyaasiga yo mayba usahaka eedahaye xillo siyaasiyiin badan oo ku mid ayiin madaxweynagii hore ee soomaaliya iyo madaxda dowladda iyo ka eedayan intiyo qorsheeyahayaan muddo kororsi haabahaato madaxda dowladda iyo inku jawaabna madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam iyo kulan la qaaday agaasimiyaalka wasaarado iyo guddoonka guddiga shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka jubbaland kulankun yo ujeedsha usahaaye hubiyowka iyo dhugunsadowka walqabadka wasaarado iyo guddiyadii madaga banaanaaya ee jubbaland waana ku qabsoomeen howlka shirarka ee madaxtooyada jubbaland ee magaalada kismaayo agaasimayaalka iyo kookoolinku warbi walqabadsho wasaarado iyo maamulaayeen sidiyo infuliyeen mashruucyadii haka eedi wasaarado iyo aqabado iyo wajahayeen xilli iyo ka guda jareen dadejiyowga adeegyada bulshada madaxweynaha jubbaland yo kurad dhugunsadowka warbixino agaasimiyaalka inkama hadnay waana ka dhiirigeliyey shaqada ballaaran yo in haayaan bulshada reer jubbaland iyo guud ahaan shacabka soomaaliya islamarkaana yaa uun ballan qaada inta aqabad kastoo ah wajahda dadejinta adeegyada dowladda shacabka iyo deersiyan waana sida inka fudud madaxweynegaiyo si adag inka digi inta agaasimiyaalka ka dhex dhuman siyaasadda maadaama iyo shaqadiiyo unhayna siyaasad iyo eeta intiyo adeegyada dowladda deersiyan shacabka gudoomiyaha gobolka banaadir waana ee duqa magaalada muqdisho cumar maxamed maxamuud cumar finish iyo geega xarika kajari dhismo wadada iska hiraasa isgooska siinaay iyo baar ayaan degmooyinka warta nabadda iyo yaaqshid duqa muqdisho mudane cumar iyo kala dardaaramay bulshada caasimada ku nool intiyo xoojiyaan ilaalinta nadaafada iyo bilicda wadooyinka mayba geega xarika kajaray dhismo iska hirow jidka siinaa iyo baar ayaan jidka iska hiraw isgoyska siinaa iyo baar ayaan imayba use ku mid ayaa jidadkan ka muhiimsan caasimadda waana badanaa bulshada iyo isticmaalayaan haddana ho e edna dhinigaas iyo akhbaaraadka binaanka weerarya maybause ku dhiyay waqooyi galbeed ee jasiiradda maybana la sheegay inta use injarna khasaaro badan oo hadeeri muslimiinta la weeraray maybana la sheegay inti lama bilaameeye ka dhaawacmeen shiidadyo ku weerareen dad heebtiyo lingordaan haabahaato arintun ya dhiidi hadda tirada dadka hambahi doorashada yo eed inbaday maybana la sheegay intiyo ku badan yihin boqolkiiba sideetan doorashadun yamayba haka eedahaytee todoba bilood kureed markiiyo dalkaasi use ku dhiyeen weeraro bambayaal waaniyo ka amuudan dad ku badan laba boqol iyo konton qof waana weeraradaas lakabar tilmaamaysaday kiniisado iyo hoteelo ka yaalan jasiiradda yamayba mas-uuliyadiyo sheegatay urarka iska maga dhabay dowladda islaamka isis doorashadun madaxtinimada yamayba tartamahaya ilaa iyo soddon iyo shan musharax maybana doorashadun saddexaad tan iyo labada kun iyo sagaalkii marka inkadambeyti dagaalkii sokoy ee dalkaasay ku dhiyi muddo tuman sano ah wararka hadda maybaa maybaa hadda la sheegay inta koonfurta use hogaamiyaha xoghaayihii hore ee wasaaradda gaashaandhigga rajab iyadoo dhinaga kale use loolanka kala dhexeeya saaja use hogaamiyahaya waqooyiga use hogaamiyahaya waqooyi waqooyiga master obama yo sheegay inta dimuqraadiyiinta iyo qatar inka jaraan intiyo lumayaan codbixiyaalka madaweynagii hore oo ku hadali munaasabad dhaqaale linka aruuriyaa yemayba use sheegay inta codbixiyaal badan yo infadaana inta hab siyaasadeed limbaabi iyo ilaa iyo tumiyo siyad musharax oo ku dareertay xisbiga dimuqraadigiyo intartamahayta inta koo walba use noqoda musharaxa xisbiga kama tala lahaya doorashada labada kun iyo labaatanka dalka maraykanka musharaxiinta inka cadcad mayba ku mid ee madaxweyne ku-xigeenkii hore ee joy biden elizabeth warren barren sander master obama yaa intuuse ku hadalaayo munaasabadda usan carabna musharax kaas ah saasoo kale ma dacayadayna siyaasi gooniya taasna bedelshee mayba use isticmaale erey use ku booriyay dimuqraadiyiinta oo dhan waanayo ku mid haayeen fiiro gaar ah in weeldhaday codbixiyaasha isan oo diiradda saarasan arrimo la xiriira daryeelka caafimaad iyo hagalootiga warkii hamingnim isan kula dareertan idaacadda warsan surunkuwa ninka ege warkaya mayba intaas inku jeedaya anoo qaalid cabdi ee dhinaga farsamada bilaal hilaal warkun warka xiginta hawada reedinka kulamaana akhiyaaray mayba sinku tabnay ammaano allah